أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta dagaal culus kula wareegay deegaan istaraatiiji ah oo dhaca bariga wilaayada islaamiga hiiraan in ka badan laba milyan oo ruux oo xujay ah ayaa maanta si toosa u gudagalay gudashada acmaasha xajka ee sannadka hijiri haweenay soomaali ah ayaa lagu dilay dalka ingiriiska xilli ay soo kordhayaan dilalka soomaalida loogu geysanayo dalalka reer galbeedka warbaahin laga leeyahay dalka maraykanka ayaa daabacday in mujaahidiinta al-shabaab dagaal aan looga adkaan karin iyadoona sheegtay inuu fashilmay duulaankii uu maraykanku horkacayay ee lagu qaaday soomaaliya maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahiyey sawirada diyaarad helikobtar ah oo ciidamada mujaahidiintu ay kusoo rideen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya taliska ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa qirtay in ciidankooda ay isaga carareen deegaanka xawaadley oo muddo sannadaha ay ku sugnaayeen munaasabad lagu maamuusayay arday ka qalinjabisay maacadka imaam sakhaawi ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay sideedda bisha dulxija kunaafarboqoafartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta dagaal culus kula wareegay deegaan istaraatiiji ah oo dhaca bariga wilaayada hiiraan haddaba arrimahaasi waxaanu ka waraysanay walaalka ismaaciil salaad guleed aad baad u mahadsan tahay walaalka een, ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta waxa ay weerar ku qaadeen saldhigyadii maleeshiyaadka murtadiintu ay ku lahaayeen deegaanka ceel hareeri oo dhaca duleedka degmada moqokori ee wilaayada hiiraan een, weerarkani wuxuu dhacay barqanimadii maanta allah fadligiis ciidanka mujaahidiinta durbadiiba waxaa u suura gashay inay la wareegaan gacanku haynta deegaanka ceelhareeri kadib markii halkaasi ay isaga firxadeen maleeshiyaadkii murtadiinta ee halkaasi ku sugnaa Een, deegaankaasi waxaa iminka ku sugan oo si buuxda gacanta ugu haya ciidanka mujaahidiinta raayada towxiidka ayaana ka dulbabanaysa maleeshiyaadkii murtadiinta khasaaro xoogan ayaa maanta ku gaaray dagaalkii ka dhacay ceelhareeri halka kuwii ka badbaaday weerarkaasina ay u firxadeen dhanka duleedka deegaankaasi Een, saraakiisha mujaahidiintu walaalka waxay noo sheegeen in dagaalkii maanta lagu dilay een, laba askari oo murtadiin ah sidoo kalena lagu dhaawacay saddex kale waxaa sidoo kale mujaahidiintu ay kusoo qanimaysteen dagaalkaasi gaari nooca raaxada ah oo maleeshiyaadka murtadiintu ay lahaayeen tiradaasi een, khasaaraha waa mid hordhaca waxaa suuragal ah tiradu inay intaa ka badato maadaama een, khasaaro xoogan uu gaaray maleeshiyaadkii murtadiinta ee halkaasi ku sugnaa deegaankani ee maanta mujaahidiintu ay la wareegeen ee ceelhareeri waa deegaan istaraatiiji ah waxa uu qiyaastii soddon iyo shan kilomitir u jiraa degmada moqokori sidoo kale wuxuu shan iyo labaatan kilomitir u jiraa deegaanka tardo wuxuu sidoo kale qiyaastii lixdan kilomitir u jiraa degmada buula burde waana deegaan istaraatiiji ah een, saldhig weyn ayay ku lahaayeen maleeshiyaadka ridada een, maleeshiyaadkii murtadiinta ee halkaasi ka firxadana waxaa lagu soo waramayaa inay u carareen dhanka buula burde iyo dhanka moqokori een, xaaladda deegaankaasi iminka een, waa mid degan ciidanka mujaahidiinta ayaa si buuxda ugu sugan la wareegidda deegaankan waxa ay imaanaysaa xili een, toddobaadyadii lasoo dhaafay deegaankaasi duleedkiisa ay ka dhacayeen dagaalo qaraar oo u dhexeeya ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta Ee, sidoo kale waxaa xusid mudan in laba cisho ka hor mujaahidiintu ay la wareegeen deegaanka een, xawaadley oo isaguna ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe ahna deegaan istaraatiiji ah kadib markii halkaasi ay isaga carareen ciidamadii kufaarta burundi iyo maleeshiyaadkii murtadiinta ee halkaa ku sugnaa wixii kusoo kordha een, khasaaraha cadowga ku gaaray dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka ceelhareeri ee duleedka degmada moqokori waxaan kusoo gudbin doonaa insha allahu tacaala wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo socda mahadsanid ismaaciil in ka badan laba milyan oo ruux oo xujay ah ayaa maanta si toosa u gudagalay gudashada acmaasha xajka sanadka hijiri haddaba umuurtaasi waxaa warbixintan ka diyaariyey walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك malaayiin duyuufuraxmaanah oo sanadkan gudanaysa acmaasha xajka ayaa subaxnimadii hore ee saaka u jahaysatay mashcarka mina si ay u gutaan acmaasha ugu horeysa xajka maadaama maanta ay tahay maalinta yowmu tarwiya mashcarka mina ayaa dhaca inta u dhexeysa magaalada maka iyo mashcarka musdalifa wuxuuna masjidka xurmaysan u jiraa ilaa toddoba kilomitir isaga oo dhaca laba buur dhexdooda salaadaha duhurka casarka maqribka cishaha iyo salaada subax ayay ku dukan doonaan mina iyagoo gaabin doona halkaas ayayna caawa ku baryi doonaan kadib waxay u jihaysan doonaan banka carafo halkaasoo maalinta biri ah ay ku gudan doonaan rugniga ugu weyn ee xajka carafo ayaa waxay maka u jirtaa laba iyo toban kilomitir shareecada islaamka ayaa u jidaysay maalinta biri ah oo ah sagaalka bisha dulxija in muslimiinta caalamka ee aysan u suuragelin inay xajiyaan in ay soomaan waxa uuna nebigeenna moxamed salaallahu calayhi wasalam sheegay in soonka yowmu carafa lagu dhaafayo dembiga sanad tegay iyo sanad soo socda sanadkan waxaa waajibaadka xajka gudanaya ilaa laba milyan iyo bar xujay duyuufuraxmaan ah oo isaga kala yimid daafaha caalamka xajka ayaa ka mid a shanta tiir ee diinta islaamka ay ku taagan tahay waxayna fariidadani muslimiinta ay gutaan sanad weliba xilligan oo kale bisha dulxija اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك
haweenay soomaali ah ayaa lagu dilay dalka ingiriiska xilli ay soo kordhayaan dilalka soomaalida lagu geysanayo dalalka reer galbeedka sida uu ku warramayo cabdiqani maxmed wararka ka imaanaya dalka ingiriiska ayaa ku waramaya in weerar mindi loo adeegsaday lagu dilay haweenay soomaali ah oo ka mid ahayd soomaalida ku nool dalkaasi weerarka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay koonfurta magaalada london ee caasimadda dalka ingiriiska waxaana haweeneyda la dilay lagu magacaaba maryama cusmaan maryan oo lix iyo labaatan jir ah ayaa ka mid ahayd soomaalida degan magaalada london booliiska ingiriiska ayaana waxa uu shaaca ka qaaday inuu wado baaritaan ku aadan qaabka uu dilka u dhacay iyo sababta ka dambeysay intaba saraakiil ka tirsan booliiska xukuumadda saliibiyadda london ayaa waxa ay sheegeen in maryamo cusmaan lagu weeraray gurigeeda intaas kadibna ay usoo carartay waddada halkaas oo ay ugu dambeyn ku nafbaxday waxay intaasi ku dareen in laba nin oo da-doodu ay kala tahay soddon iyo laba jir iyo soddon iyo saddex jir la xiray kuwaas oo lagu tuhumayo inay ku lug leeyihiin dilka haweeneyda soomaalida ah walow goor dambe xabsiga laga sii daayay raggaas haweeney british ah oo diris la aheyd maryamo cusmaan ayaa warbaahinta gudaha u sheegtay in dilkeeda ka hor ay maqlaysay muran dhexmaraya saddex ruux intaas kadibna ay maqashay maryamah oo ku qaylinaysa gurmad ayaan u baahanahay dilka haweeneyda soomaalida ah ayaa waxa uu qalqal xoogan ku abuuray dadka soomaalida ah ee ku nool dalka ingiriiska si gaar ah magaalada london ee caasimadda dalkaasi mahadsanida cabdiqani warbaahin laga leeyahay dalka maraykanka ayaa daawacday in mujaahidiinta al-shabaab dagaal looga adkaan karin iyadoona sheegtay inuu fashilmay dullaankii uu maraykanku horkacayay ee uu ku qaaday soomaaliya tafaasiisha warkan waxaa hayaa cali aadan cabdulaahi caliyare dowladda siliibiyadda kenya ayaa walaac daran ka muujisay hoosu dhaca dhaqaale ee ku yimid howlgalgaaleedka eyusom kaas oo bedelay howlgalkii hore ee atemis ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda kenya ahna wasiirka arrimaha dibadda gaalka lagu magacaabo musaaliya mudavadi ayaa sheegay in hoosudhaca taageerada dhaqaale ee beesha caalamka ay halis ku tahay waxa uu ugu yeeray amniga gobolka mudavadi ayaa ku cabaaday in ayusom la tacaalayso caqabado dhaqaale oo ba-an iyadoo aan weli la helin maalgelinadii ay ballan qaadeen beesha caalamka gaalkan ayaa sheegay in haddii taageerada dhaqaale ee howlgalka la waayo ay taasi keeni karto in dagaalka lagula jiro mujaahidiinta soomaaliya uu burburo warkan ayaa ku soo aadaya iyada oo shalay madaxda aqalka sare ee maraykanka ay soo saareen hindise sharciyeed mamnuucayo in lacagaha maraykan ku siiyo qaramada midoobe lagu maalgeliyo howlgalka eyusom madaxda xisbiga jamhuuriga ee dalkaas maraykanka ayaa iyagoo ka duulaya mabaadi'dooda ah america fas ee uu horboodayo donald trump kaas oo ah in dhaqaalaha dalkaas aan lagu taageerin dagaalada qaramada midoobey ay maalgeliso ayaa gebi ahaanba diiday inay qayb ka noqdaan maalgelinta kufaarta afrikaanta hindisahan ay soo saareen aqalka sare ee dalkaas ayaa yimid kadib markii maraykanku uu ka cabsaday in lacagta canshuurta muwaadiniintiisa loo adeegsado howlgallo dibadda ah gaar ahaan kuwa aan si toosa u saamaynin danaha dalkiisa dowladda saliibiyadda kenya oo kumanaan askari ay ka joogaan qaybo ka mid ah gobollada jubbooyinka iyo gedo ayaa ugu dambeyntii ugu baaqday gaalada caalamka gaar ahaan maraykanka inay dib uga fiirsadaan go'aanadooda islamarkaana ay taageeraan howlgalgaaleedka si lacagaha lagu maalgeliyo ciidamadoodu aysan u joogsan waad mahadsantahay caliyare maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahiyey sawirada diyaarad helikobtar ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ku soo rideen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe xarta abduqaadir oo soo daawaday sawiradaasi ayaa warbixintan ka diyaariyey sawiradan oo la baahiyey fiidnimadii xalay ee mujaahidiintu waxay ku soo bandhigeen muuqaalka diyaarad dhowaan lagu soo riday deegaanka xawadle ee dhaca wilaayada shabeellada dhexe diyaaraddan oo ah nooca qumaatiga u kaca oo ay lahayn silibiyiinta afrikaanta ee mujaahidiintu dhulka soo dhigeen xilli ay isku dayeysay inay carqalad iyo dhibaato u geysato dadka muslimiinta waa sawirro soo jiidasho leh oo muujinaya ciidamada mujaahidiinta oo raadada tawxiidka ka dulbabinaya diyaaraddan kadib markii ay dhulka soo dhigeen islamarkaana la heleen mid ka mid ah hubka iyo gantaalada munaasabka ku ah diyaaradaha noocan ah war-saxaafadeed maalinta isniinta ka soo baxa taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa waxaa lagu xaqiijiyey in mujaahidiintu ay soo rideen diyaarad dagaal xilli ay ku howlaneed howlgallo ashadaala diriirnimo oo lagu dhibaateynayo dadka muslimiinta sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi burburinta diyaaraddan ayaa waxa ay timid xilli ay mujaahidiintu la wareegeen gacan ku-heynta deegaanka xawaadle ee wilaayada shabeellada dhexe kaasoo sannadihii u dambeeyey ay xoog ku haysteen siliibiyiinta afrikaanta waad mahadsantahay xaaris howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya howlgal qarax ah oo ay ciidamada mujaahidiintu ka fuleen gudaha magaalada baydhabo ee wilaayada baay ayaa lala eegtay guri ay ku sugnaayeen saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiin ah waxaana jira khasaare cadowga lagu gaarsiiyey oo qaraxasi dhanka kale wilaayada bakool ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada bakool waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan taliska ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa qirtay in ciidankooda ay isaga carareen deegaanka xawaadley oo muddo sannadaha ay ku sugnaayeen murwaan maxmed ayaa si ambaqaadaya warbixintan war ka soo baxay taliska ciidanka saliibiyiinta afrikaanta ee u s soma ayay ku qirteen in ciidanka kufaarta burundi ay maalin ka hor isaga baxeen deegaanka xawaaley oo ka tirsan shabeellaha dhexe bayaan ka soo baxay taliska saliibiyiinta afrikaanta ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in muddo sannad ah oo ciidanka kufaarta burundi ay ku sugnaayeen deegaanka ay maalinkii isniinta ah ay isaga baxeen saldhigyada ay halkaasi ku lahaayeen taliska saliibiyiinta afrikaanta ayaa ku sababeeyey in bixitaankooda uu yimid kadib markii saldhigyada ay halkaasi ku lahaayeen ay qaadeen daadad kadib markii ay deegaanka ay roobab ka da'een waa siday hadalka u dhigeen balse bixitaanka afrikaanta ayaa yimid kadib markii ay soo food saartay cabsi ku aadan weeraro kaga yimaada mujaahidiinta oo belihii lasoo dhaafay ku sugnaa duleedka deegaanka xawaaley sidoo kale taliska afrikaanta ayaa qirtay in diyaarad militari oo ay lahaayeen ciidanka kufaarta afrikaanta ay uga soo dhacday deegaanka xawaaley xilli ay halkaasi ciidankooda ka baxayeen taliska kufaarta afrikaanta ayaana bayaankooda ku soo hadal qaadin in diyaaradda ay soo dhideen mujaahidiinta kadib markii ay gantaal la heleen arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli mujaahidiinta galabka iyo isniinta ah ay la wareegeen gacankuheynta deegaanka xawaaley oo ah deegaan istiraatiiji ah oo ka tirsan shabeellaha dhexe islamarkaana bilihii lasoo dhaafay duleedkeedu ka dhacay dagaallo qadhaar oo khasaare xoogan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka riddada iyo ciidamada kufaarta afrikaanta waad mahadsantahay marwaan ugu dambeyntii munaasabad lagu maamuusayey arday ka qalinjabisay maacadka imaam sakhaawi ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe cismaan axmed duubow ayaa warbixinta warkan eegaya ah degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dhowaan waxa ay martigelisay munaasabad heerkeedu sarreeyey taas oo lagu maamuusayey dufcadii labaad ee arday dhammaysatay barashada qiraa'aadka qur-aanka kariimka kuwaasoo ka qalin jibiyey macadka imaamu sakhaawi ee xaruntiisa magaalada jilib munaasabadda waxaa ka soo qayb galay culimo mas-uuliyiinta wilaayada waalidiin iyo martisharaf kala duwan kuwaas oo si weyn u muujiyey farxaddooda ku aadan kasoo qaybgalka munaasabadda sheekh cabdulqaadir oo ka mid ahaa culimmadii ka qayb gashay munaasabadda ayaa goobta ka jeediyey kelimad ku saabsaneed ahmiyadda barashada qur-aanka kariimka qur-aanka cadiimka ah in la weyneeyo in la barto in lagu camalfalo oo ay ka sii horrayso in la rumeeyo waa da'bu lmuslimiin waa da'bu saalixiin waa da'bu alculamaa waa da'bu shuhadaa qur-aanka cadiimka ah waxaa ku taagan diinteenna ayaa ku taagan sidaa darteed allah subxaanahu wa tacaala wuxuu aad u ammaanay dadka ahlal qur-aanka ah sidaasoo kale allah subxaana wa tacaala wuxuu ammaanay kuwa qur-aanka tilaawadiisa xaqnimadeeda akhriya ama akhrintiisa xaqnimadeeda qaar ka mid a ardayda wiilasha ahi loo dhigay xafladda qalinjibinta ee dufcadii labaada ee machadka imaamu sakhaawi ayaa soo bandhigay kelimaad ku saabsanaa waxyaabihii ay ku barteen machadka أتقدم بترحيب جميع الحاضرين في هذا الحفل الأنيق مرحبا بالوالدين الكرماء والشيوخ الفضلاء وأهلا بسائر الحضور من الوجهاء والعقلاء أهلا بإدارة المعهد العلياء وبالأساتذة الشرفاء مرحبا بالقادة النجباء أهل الصدق والوفاء مرحبا بولاية جبة الوسطى الإسلامية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه هل تعرفني أنا الذي كنت أسهل ليلك وأظمئ هواجرك وإن كل تاجر من وراء تجارته وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر ويعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما الدنيا وما فيها فيقولان يا رب أن لنا هذا ويقال لهما بتعليم ولدكما القرآن قل الحمد لله الذي وحده على ومجده واسأل عونه وتوسل وصلي على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تال وبعد فخذ نظمي حروف ثلاثة تتم بها العشر القراءات
waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo ka hadlay xafladda ayaa la dardaarmay ardayda wuxuuna ku dhiirigeliyey in ay sii wataan barashada cilmiga sidoo kalena ay ku faafiyaan bulshada dhexdeeda maalinkaa khayrka faraha badan iyo wanaagga badan leh yuu ilaahay subxaana wa tacaala ku soo beegay xafladiinna qur-aanka lagu soo khatimayey kalaamu rabbialcaalamiina waxaa laydinka rabaa kitaabka ilaah ayaad xambaarteen waxaad xambaarteen waa qur-aan cilmi la barta kan ugu wanaagsan yuu ilaahay subxaana wa tacaala idin siiyey idin baray taa marka waxay idinka rabtaa inaad ilaahay uga mahad celisaanood ku shukrisaan aqoontii kale sharcigana ilaahay idinkii aad kororsataan ayaan idinka rabnaa waxaan idiin dardaarmayaa cilmigaa insha allahu tacaala macallimiintiinnii ixtiraam iyo weynayn iyo qadariya idinku leeyihiin haddaad wax barateen ka bacdi macallimiintiinna yaa la ilaawi waxaan kaloo idiin dardaarmayaa qur-aanka inaad bixisaan ku ilaashada oo macallimiinka noqda
machadka imaamu sakhaawi oo furan muddo shan sano ah ayaa durbaba waxaa midhihiisa laga dareemayaa wilaayaadka islaamiga ah isagoona ardaydii uu soo saaray machadka ay hadda macallimiin ka yihiin xarumo kala duwan oo uu machadka ka furtay qaar ka mid ah wilaayaadka dalka walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilgan waanaga intaas waad ku mahadsantiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu